xildhibaanada gobolka awda laga soo doortay ee ku jira baarlamaanka somalilan ayaa la sheegay in maalmahan ay dibad joog ka ahaayeen golaha kadib markii ay ka biyadiideen xeerka doorashooyinka ee dib loogu soo celiyey golaha si looga doodo loona ansixiyo xildhibaanadaasi oo qaarkood u warrameen wariyaha v o eda ee boorame haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan nooga soo diray dabaqaar ka mid a xildhibaanada gobolka awdal oo ku sugan magaalada boorama ayaa v o eda u sheegay sababta ay uga qaybgeli waayeen dooda golaha ee xeerka doorashooyinka la xidhiidha aniga oo axmed barkad ogsiye ah waxaan kuu sheegaynaa inaan golaha ka maqan nahay dibajoog ka nahay xeerka doorashooyinka xeerkaasi oo aan ka dareennay inaanu cadaalad ahayn oo saamigii qaybsigaenu intaasoo sane aanu u doodaynay inuu meesha ka maqan yahay oo aan saami lagu soo darin ee sideedii hore ayaa lagu gelayaa la leeyahay taasina waxaana shaaficaya maaha cadaaladna maaha shan iyo toban sano wixii aanu u qaylinay in maantana la idhaa sidii horea lagu gelayaa dee waa xaaraan annagoo ah gobolladii bariga iyo galbeedka dibadda aanu ka joogno in xeerkii uu sii socdana maaha taasina waa cadaalad darro waana hanaan xun oo dalka ku soo saa'idaya marka waxa weeyaan annagu dibaddaannu ka nahay madaxweynaha ale yaan loo joojinin qanaca baan ayaan rabnaa in loo joojiyo xildhibaan yaa soo celiyey maadaama golihiinnu hore u dadafeeyey xeerkan doorashooyinka yaa golaha ku soo celiyey ma madaxweynaha ku soo celiyey mise xubno ka mida xildhibaanada golaha wakiilada waxaa ku soo celiyey madaxweynaha ku soo celiyey oo doonayay in xeerka sidan wax laga bedelo taasina anagu horaan dee uga hadallo nooguma waajib may ahayn in mar labaad lagu soo celiyo sida kale waxaa la isku soo daray saddex xeer oo aan isqabanoo mid walba sidiisa dhaqangal ahaa xeerka doorashooyinka xeerka diiwaangelinta iyo xeer saddexaad saddexdaa xeer baa la issoo dhexdhigay oo saddexduba ay dhaqangal ahaayeen oo xeer keliya la iskaga soo dhigay taasina wax dee caqligama intaasoo xeer ayuu xeer ku baabiinayaa xildhibaan kale oo ka mid ah golaha wakiilada ee somalilan kana matela gobolkan awdal abiib cabdigood abiib say isku waafaqayaan xeerkan dooddiisu socoto ee aad bannaanka ka joogtaan iyo go'aankii maxkamaddu ay ka soo saartay xeerka doorashooyinka
horta xeerkani golaha wakiiladu go'aan buu ka soo saaray waajibkiisiina uu ka gutay waxa kaloo dhan waa jujuub iyo sharci daro iyo indhala'aan lagu marinayo go'aan mar horu ka soo saaray markaa go'aan buu ka soo saaray golahu oo wuxuu sameeyey gobollada oo dhan buu soo maray xeerkan markii la hor keenay golahu wuu tashaday waa lays arkay waan ka soo dareernay kabacdi waa waan baa dhacday waa waantii markaan iskugu soo noqonnay ayaa waxaa ka soo baxay doodii ina la sameeyo gobolladoo dhan lasoo maro ra'yiga dadweynaha ay xildhibaanadu matalan lasoo wadiyo halkaa waxaa ka soo baxay rayigii dadweynaha oo la mideeyey halkay u badan yahin aqlabiyadii baa ka soo baxday go'aan buu golahu ka soo saaray ah madaxweyne xaaladani tala qaran bay u baahan tahay sidanna kuma socon karto lagumana gali karo halaysdhigo tala qaran ka yeelo oo ay ku jiraan labada gole xisbiyadu iyo waxaad uga maarmi weydo maxaa markaa hadda dib u soo celiyey in golaha la hor keeno oo laga doodo idinkuna aad ka soo baxdaan sababta keenta maxay tahay waa jujuub iyo indhala'aan iyo mid wax aan somalilan aanan u telinayn oo awood iyo xoog kursi yaroo lagu fadhiyo in laisku jujuubo la doonayo oo maanta uu arkayo awoodda iyo kursiga uu ku fadhiyo inuu lagu jujuubo la doonayo oo indhala'aana oo dhegala'aana ayaa la doonaya inaan meel lagu mariyo annaguna dad baan wakiilkana dadka ayagu konseenka ma qabaan raalli kama ah haddii xeerkan doorashooyinka ee hadda laga doodayo ee golaha hor yaalla ee idinkuna bannaanka aad ka joogtaan golahu isku raaco uu ansixiyo idinka maxaa idin yaalla mase hirgelayaa go-aankaa ay soo saaraan ee ay ansixiyaan ee hadda ay ka doodayaan de haddii uu doonayo kolleyta anigaa baawarka hayso anigaa madaxweyneah oo waan hirgelinayaa oo de wax walba waan jiirsiinayaa oo dhib iyo waxay doona waa noqotay dee awood baan sheeganayaa kursiga maantaan ku fadhiya hadduu yahay dee waa nasiib darro kan maanta ku fadhiyaana waa kii awalba lahaa intuuna madaxweyne ahayn ee dareenkiisu siinaya inayna macquul ahayn gobol dhan oo ka maqan inuu shirku sii socdo maantana waxa dhacday iska daa xeerka golaha iyagu arbacada iyo khamiista inta badan haddayna xaalad culusi jirin ma shaqeeyaan iska daa arbacada iyo khamiisii baa golihii si loo dedejiyo loo fadhiisiyey oona inta badan xeer hoosaadka ayagu xaalad degdega mooyaan aanan la shaqayn ayaa la fadhiisiiyey waxaad tihiin golihii sharci dejinta waad ka madax bannaan tihiin golaha fulinta siduu idiin soo faragelin karaa madaxweynuhu ee ugu eedaynaysaa inuu soo farageliyey oo awooddiisa uu idinku muquuninayo Een, horta waad og tahay oo xeerkani anagu horaan goor uga soo saarnay go-aankii aan ka soo saarnay waxay baa khalad in lagu soo celiyo absolutely go-aan baan ka soo saarnay tala qaran laga yeesho taladii qaran buu ku jiray oo isagoo markaa guddoomiyihii xisbiga kulmiye ah ayuu madaxweynaha maanta talada hayaa ku jiray doorashooyinka golaha wakiilada ee somalilan ayaa muddo dhaafay maadaama xilligii la doortay golahu ahaa shan sano sannadkii labadii kun iyo shantii waxaanay muddo dhaaf ku joogaan golaha xubnaha wakhtigan joogaa toban sano taasi oo muddada intaas la-eg loo sababeeyo in doorashadooda la qaban waayo xalu helidla-aanta qaybinta xubnaha golaha ee gobollada somalilan iyo xeer maxkamadeed oo madaxweynihii wakhtigaasi maxkamadda u gudbiyey in hal mar lagu galo doorashada kuwa kalena lagu saleeyo tirokoob shacabka somalilan goboladiisa xaashmishe cumar good v o a boorama dhinaca kale xildhibaan maxamed cali obama ayaa waxa uu ka jawaabay eedaha qaar ka mid ah xildhibaanada gobolka awdal isaga oo ku tilmaamay khalad inay ka maqnaadaan golaha xildhibaan maxamed cali obama waxa uu u waramay khadar maxamed cakulle bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsantay khadar Een, ugu horeynba een, runtii waanu ixtiraamaya anoo ixtiraamay xildhibaanada een, goboladaas een, ka soo jeeda anoo ku ixtiraamaya dadkooda ay matalaan anoo ku ixtiraamaya dee muddada faraha badaneed ee aan wada shaqaynaynay Een, hase haatee waxaan u arkaa qalad weyn oo meesha yaal inay tahay inay golaha ka maqnaadaan Een, waxaan aaminsanahay in ay ku matalaan een, shacabkooda iyo dadkii soo doortay waxay u soo doorteen laakiin ma aaminsana in ay ku matalaan dudmo ay ka dudaan golaha Een, golahan waa gole sharci dejina waa gole ay iyagu muhiim u yihiin ahayd in ay tabashada golaha keenaan waxay ahayd cid ka sarayso oo golaha maanta ka saraysa ma jirte inay golaha ka dhaliyaan oy ka keenaan wax kastoo gobolladoodii dadkooda ay doonayaan inay mataqaanaa uga soo saaraan xukuumaddana loo gudbiyo Een, markaa ma qabo inay ka dudaan ma qabo inay ka maqnaadaan waxaan qabaa in ay ceeb usoo hooyeen een, dadkii soo doortay iyo gobolladooda labadoodiiba xildhibaano shan iyo toban sannadood kuraasta fadhiyo duday weligood somalilan kamay dhicin gola laga dudo weligood somalilan lagama dhicin golihii dalka u sarreeyey ee la doonaya in isku toltolo isku hagaajiyo qurxiyo in waxay ka qurux badnayd inay gashadaan golaha iyo asxaabtooda waxay doonayaan Een, marka anigu ma qabo dudmadaas waxaan qabaa ceeb inay u keentay Een, dadka soo doortay inay ceeb ku tahay sababto marka xildhibaan kale saaxiibkan shan iyo tobanka sana uu iga dhaadhicin kari waayo wuxuu gobolkiisa u doonayo anna aan ka dhaadhicin kari waayo waxaan gobolkaygu doonayo at the same time ma aha oo keliya in aan gobollada u doodnay waxa ka muhiimsan inaan ogaano qaranka oo dhan inaan u doodno qarankoo dhan inaan uga shaqayno qarankoo dhan inaan isu keenno qarankoo dhan inaan tanaasulaad isno qarankoo dhanna in aan xukuumadda wixii allaale wixii ka qalloocda aanu ka toosino laakiin xildhibaan obama waxa een, iyagu een, een, may odhanin waanu ka soo dudnay ama waanu ka cadhoonnay laakiin waxay leeyihin ab waxaana la dhegaysan waayey tusaale ahaan shan iyo toban sano ayay xuquuqda intisaami qaybsiga gobolladu maqanta Een, golihiina nama dhegaysanayo marka iyagu inay doodani sii socoto waxay u arkaan si ay een, usoo maaragtay ku baaqayaan inay tahay laisma joojinayo taasi may arrintooda ahayn ama aanay een, aragti sax ahayn?
maya may dhicin Een, waan kaga soo waan kaga fikir doonaya xildhibaanada arrinkaas weligood may keenin mashruuc sharci oo loogu joojin waayey weligood may keenin mooshin loogu joojin waayey xeerkan waa xeer xukuumaddu keentay xeerkan golahayaga in fara badan buu horyaala waa xeerka ka do- doorashooyinka saami qaybsiguna ku dhex jiro gobolladu number one golahayaga horta ceeb ku tahay in xeerkii daahiryaala ka tegay inaanu furfuri weyno iyaguna lagu jiraan nagu jiraan maxaa u diiday in 2007 ay keenaan iyagu hadday aad u interest garaynayaan maxaa ii diiday in anugu keeno amba waan interest garaynayaa saami qaybsiga maaha macnaheedu burcaa burcaa burcaa habi ah hargeysa habi ah gobol kasta habi maaha marka saami qaybsi laga hadlayo oo qolo waliba waxay sheeganaysaa in wax loo kordhiyo taasi horta aan ka wada simanahay marka horta ceebtaasi aan san horeba uga sheegay yaanaan iska qaadanay waa eed aan anagu wada leenahay golahayagu inuu mar hore mar hore mar hore keena bay ahayd iyagana marna may dhicin may keenin xildhibaanadaasi golaha ma oran karaan lama joojin golaha ma oran karaan waxaasana lagu diiday golaha ma oran waa eedeymo golaha ay u soo jeedinayaan laakiin may dhicin hadday dhacdo ha sheegteen ha yidhaahdeen mooshin aanu gobolka awdal xildhibaanadooda ka soo jeeda aanu keenay golaha jiro ka codsanayna golaha iyo aqalka ugu sareeya dalka in qodobka noocaasa la eego laga faaldo weligeed may dhicin in qodobada noocaas la keeno xeerkan markii la keenay waa xeer in badan inkana dul yaalay waa xeer aan ku ceebooni waa xeer ahayd inaan mar hore galno waa xeer ahayd madaxweynuhu waxa uu codsaday in sida daahirayaala uu codsaday in sideeda lagu galo qaladkii doonaba ha dhaco laakiin annagay naga go-da waxaan xaq u lahay inaanu diidno oanu waa madaxweyne dib ugu noqo xeerkan tiro koob dhab ah soo samee madaxweyne within one year ku soo samee hadduu ilaahay ka dhigo senska la doonaayo waxaasoo dhan wax noo wada yaala ma sameeyeen xildhibaanadu ma sameeyeen baa taala waa maya xeerku muxuu u yaalay golayaasha waxaa haystaa labada daraf guddoomiyaashooda noomay soo hordhigin noomay soo dhex dhigin annaga iyagaa hayey hayska ay hayeen maxay u ohan waayeen xildhibaanadan iminka duday ee ka maqlan golaha maxay u ohan waayeen soo dhiga maxay u ohan waayeen ra'yiga keena maxay u ohan waayeen aanu ka doodno intaas midna may odhan malaanay dhicin waxa laisu joojin waaye sida caadada ahna xeer waa xeer waa taqaanaa waa la doodaa dooda waa la isku raaa iminka shalay anigu dooda waan galay ragga waxay ku doodeen ku doodayay baan ahaa waxaan anigu ku doodayay sensaska madaxtooyada madaxweynuhu ha soo sameeya sanad gudi diiwaangelinta muwaadiniinta waatay doonayaan maxaa u diiday in ay yimaadaan oo ay doodda waa laistiriyaaye soo qodobkaas u soo baxo madaxto madaxweyne aan ugu xukunno intaan doorashadu dhicin sanad hortii ilaa sanad baa hadha imika siday ku socotabe ama toban bilo maxaa u diiday intay soo fadhiistan ay yidhaahdaan sensaska iyo iyo tiriska la tirinaya muwaadiniinta hala sameeyo before doorashada anaga caawin laha imka toodii baan anigu hayaa shaqada iyagu ka carareen ee ay ka dudeen ayaan anigu soo jeedinayay waan lahaa sanad gudiha lagu dhameeyo oo weliba aan sharxayay aan lahaa yaan laynooga dhigan wax weyn oo balaaya ka dhacday sansas weydiiyaba shan iyo toban sanaad xildhibaan ahayd maxamed laba kun iyo shan baa lagu soo doortay xildhibaanada kalena saas oo kale laba kun iyo shan madaxweyne rayaale xilliga ah madaxweynihii ee saddexaad somalilan maxkamadda markuu xeerkaa gudbiyey waxay ahayd hal mar in lagu galo golihiinniyo cusub baa yimid maxaad u qaban weydeen shaqadan idin hor jaalay ee ee ee golihii ku-xigeen idin kusoo doray saddex teeran baa dhamaysay wataa dhaliishaanu leenahay deeg dhaliishaanu leenahay wataas maxaanu u samayn weynay xeerka maxaynu hadi jeer uga hadalnaa doorashadu markay soo dhawaato maxaa hadi jeer ina xusuusiya waa dhaliisha aan anigu qabo inuu golahayaga uu leeyahay ay ahayd inaanu mar hordhaban xildhibaanada waxay ku doodeen oo kale in tusaale ahaan iyagu shaqadii hore loo qabtay ee golahu qabtayna hore go-aan uga soo saaray golahu xeerkan dib loo soo celiyey madaxweynuhuna fargelin golaha ku hayuu soo gudbiyey taa maxaad ka odhanaysaa may dhicin oo saami qaybsi naga soo baxay ma jirto halkaas laftigeeda waxaan filaya haddii dee dhacday inay xildhibaan dib isugu noqdaan saami qaybsi aanu soo saarnay aanu leenahay hargeysana soddon ha la siiyo burcana labaatan ha la siiyo buulimana may soo bixin maynaanay dhicin madaxweynuhu soo farageliyo yiri intaan intaa ka dhigan ma lakin i think madax imika faragelinta meesha taala waxa weeye gola ay waxba ka soo bixiba waayeen shan iyo toban sannadood xeerkii keliya doorashada lagu geliya aan kama soo bixin i think ama ha qaldanaatee ama ha saxsanaatee xaq baa loogu leeyahy gurihii laga boodada il gol u xidhnaan maayo shacabku u xidhnaan maayo doorashadu u xidhnaan mayso dalku u xidhnaan maayo in gole xeerkii doorashada aan waxba ka soo saarin in aynu aamusnaano oo la yihahdo iyaga aynu sugno waxaan qabaa ciib weynaatay aad baad maadsantay maxamed cali xirsi xildhibaan obama oo laga soo doortay gobolka togdheer magaalada hargeysa ayuu igu warramayay aad iyo aad baad maxamed mahadsan kaas wuxuu ahaa xildhibaan maxamed cali obama oo u warramayay qadar maxamed cakule